cisra cutubka toddobaad haddaba waxyaalahaas dabadeed intii artaxshasta oo boqorkii faris ahaa dowladnimada haystay ayaa baabuloon waxaa ka soo kacay cisraa ina siraaya oo ahaa ina casarya ina xilqiya ina shaluum ina saadoq ina xaytub ina amarya ina casarya ina miraayod ina saraxya ina cuusi ina buqi ina abishuuca ina finaxas ina elcaasaar ina haaron kii ah wadaadka sare oo cisraahan ayaa ka tegey baabuloon oo wuxuu ahaa karaani aada u yaqaan sharcigii muuse uu rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil siiyey oo boqorkuna wuxuu siiyey wixii uu weydiistay oo dhan sidii ay gacantii rabbiga ilaahiis aw u saarnayd oo sannaddii toddobaad oo dowladnimadii boqor artaxshasta waxaa yeruusaalem tegey qaara reer binu israa'iil iyo wadaadada iyo reer laawi iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo iridowryadii iyo reer netiniim oo wuxuu yeruusaalem yidhi boqorka sannadiisii toddobaad bisheedii shanaad baabuloon ayuu ka soo baxay bishii koowaad maalinteedii koowaad oo wuxuu yeruusaalem yimid bishii shanaad maalinteedii koowaad sidii ay gacantii ilaahiisa oo wanaagsanayd u saarnayd waayo cisraa wuxuu qalbigiisa u diyaariyey inuu doondoono oo sameeyo rabbiga sharcigiisa iyo inuu reer binu israa'iil baro qaynuunno iyo xukunno haddaba kanu waa naqilkii warqaddii uu boqor artaxshadsa siiyey cisraa oo ahaa wadaadkii iyo karaanigii kaas oo ahaa karaanigii erayadii amarada rabbiga iyo qaynuunadii uu reer binu israa'iil siiyey anigoo ah artaxshadsa boqorkii boqorrada waxaan u qorayaa wadaadkii cisra oo ah karaanigii sharciga ilaaha samada ee kaamila iyo wax lamida waxaan amar ku bixinayaa in dadka reer binu israa'iil iyo wadaadadooda iyo reer laawi inta boqortooyadayda ku jirta ee ikhtiyaarkooda u doonaya inay yeruusaalem tagaan ay dhammaan ku raacaan waxaa ku soo diray boqorkii iyo toddobadii la taliyey inaad soo warsatid yuhuuda iyo yeruusaalem sida waafaqsan sharciga ilaaha oo gacantaada ku jira iyo inaad qaadid lacagta iyo dahabka ay boqorka iyo la taliyayaashu ikhtiyaarkooda ugu bixiyeen ilaaha reer binu israa'iil oo rugtiisu tahay yeruusaalem iyo kulli lacagta iyo dahabka aad ka heli doonto gobolka baabuloon oo dhan iyo qurbaanka dadku ikhtiyaarka u bixiyo iyo ka wadaadadu ay ikhtiyaarkooda ugu bixiyaan guriga ilaahooda oo yeruusaalem ku yaal aawadiis haddaba sidaas daraaddeed waa inaad aad ugu dadaashaa inaad lacagtan ku iibiso dibi iyo wanan iyo baraar iyo qurbaanadooda hadhuudhka iyo qurbaanadooda cabniinka oo aad ku dulbixisaa meesha allabariga ee guriga ilaahaaga oo yeruusaalem ku yaal oo lacagta iyo dahabka intooda kale ku sameeya wax alla wixii adiga iyo walaalaha idinla wanaagsan oo sida ilaahin doonaya ah oo weelasha laguugu dhiibay in lagu qabto adeegidda guriga ilaahaga waxaad horgaysaan ilaaha yeruusaalem oo wax alla wixii kaloo loogu baahan yahay guriga ilaahaaga aawadiis oo kugu habboon inaad bixiso ka bixi boqorka gurigiisa khasnadda ah oo weliba anigoo ah boqorka artaxshadta waxaan amar ku siinayaa khasnitiyaasha webiga shadiisa jooga oo dhan in dadaal lagu sameeyo wax alla wixii uu idin weydiisto wadaadka cisraa oo ah karaaniga sharciga ilaaha samada intii ku siman boqol talanti oo lacaga iyo boqol kor oo sareena iyo boqol bad oo khamriga iyo boqol bad oo saliida iyo cusbo aan la xisaabin intay tahay haddaba wax alla wixii ilaah samadu uu amro saas dadaal ha loogu sameeyo guriga ilaah samada aawadiis waayo bal maxay cadho ugu dhacaysaa boqortooyada boqorka iyo wiilashiisa oo weliba waxaanu ku ogeysiinaynaa inaanay xalaal ahaan doonin in gabaro canshuur amase baatoonna la saaro wadaadada iyo kuwa reer laawi iyo nimanka gabyaaga iyo irid dhowryada iyo natiniim iyo addoommada gurigan ilaa midkoodna oo adigoo cisraahu xigmadda ilaahaagu ku siiyey ku dooro xaakino iyo qaadiyo u garsooro dadka webiga ka shisheeya oo dhan in alla inta taqaan sharciga ilaahaaga oo kii aan aqoonna bara oo ku alla kii aanad icinin sharciga ilaahaaga iyo sharciga boqorka xukun a lagu soo dejiyo iyadoo aad loogu dadaalayo hadday tahay in la dilo ama in la masaafuriyo ama in xoolihiisa lagala wareego amase in la xidho waxaa ammaan le rabbigaa ilaaha wayaashayo oo boqorka qalbigiisa geliyey wax sidan oo kalea inuu ku qurxiyo guriga rabbiga oo yeruusaalem ku yaal oo naxariis iga siiyey boqorkii iyo la taliyayaashiisa iyo amiiradiisa xoogga badan hortooda oo dhan oo waxaan u xoogaystay sidii gacanta rabbiga ilaahayga ahu ii saarnayd markaasaan reer binu israa'iil ka dhex urursaday rag madaxa inay i raacaan